asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu habeen wanaagsan kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalson qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah shirka golaha wasiirada soomaaliya oo warbixin loogu dhageystay wasaare xamsan cabdibarre duqa magaalada ah istanbuul oo xabsiga la dhigay iyo kooxdiisa oo fariin deg dega kasoo saartay xukunkiisa sanatarada haweenka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya oo doortay guddoonka guddiga haweenka ee golaha madaxweynaha koonfur galbeed oo shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada maamulka koonfur galbeed oo lagu ansixiyey miisaaniyadda iyo wasaaradda waxbarashada maamulka hirshabeelle oo jowhar ka daafurtay qorshaha istaraatiijiyadda waxbarashada
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
habeenimo jimco ah taarikhdan waxay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha disembar laba kun labaiy labaatan kusoo dhawaada urarkii oo dhameystiran shirka golaha wasiirada ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa maanta warbixin loogu dhageystay wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo safaro kala duwan ku tegay gobolka shabeellaha dhexe cabdiyaxiid cabdulaahi dahir ayaa ka warmeeya soomaaliya xamse cabdi bare oo maanta shir guddoomiyey shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada xukuumadda federaalk ah ee soomaaliya ayaa uga warbixiyey safarkiisii degmada aadan yabaal ee uu arbacadii shalay ku tagay isaga iyo wafdigiisa halkaas oo uu si diiran ugu soo dhaweeyey madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle cali gudlaabe xuseen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi bare ayaa ka waramay xaalada nololeed ee degmada oo uu sheegay in xarakada al-shabaab ay halkaas ka geysteen dhibaatooyin waa sida uu hadalka u yidhi wuxuuna ku ammaanay ra-iisul wasaaruhu ciidamada xoogga dalka iyo dadka deegaanka oo iskaabaya in ay kaalin mug leh ka qaateen in ay ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ay dib u qabsadaan deegaanadaas waxaa sidoo kale shirka khamiislaha ah ee golaha wasiirada warbixin looga dhageystay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax jaamac wuxuuna ka warbixiyey shirarkii uu uga qaybgalay dalalka nigeria jabuuti iyo angola oo dhammaantood looga hadlayay arrimo la xiriira isbeddelka cimilada amniga iyo isu dheelitirka horumarka dhaqaalaha dalalka afrika shirka toddobaadlaha ah ee golaha wasiirada ayaa waxaa lagu soo bandhigay laba hindisa sharciyeed oo ay golaha wasiirada usoo bandhigeen wasaaradda amniga gudaha iyo wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho
mahadsanid cabdiwaxiid cabdulaahi daahir dhinaca kalena haddaan eegna saaxiib yaalah shirka madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagaren ayaa guddoomiyey shirka toddobaadlaha ee golaha wasiirada oo lagu ansixiyey miisaaniyadda laba kun saddex iyo labaatan taa oo markaas dhinacyada kala duwan ay ka qaybgaleen haddaba wasiirka warfaafinta ee maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya ilyaas cali nuur ayaa shirka kadib warbaahinta la hadlay kana warbixiyey
lamada mayba qabsoomay shirkii golo wasiirada oo shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen shirkaas yaa may linku hadalay dhowr qodob iyo linku hadalay inka horeyta amniga warbixin guud haddii aana siinku siiyo deegaanada koonfur galbeed guud ahaan amni sho eediya anfay lahay bilan lahdhaafi waa khaasatan mayba dhiiday furmoogii daynunay iyo goofgaduud laka dagaalamay nimankii argagixisadah galeen haddana intii dib liinkanagadi oo liin xureeya yaa siinka bashaareeye goofgaduud yaa galanta dowladda ka jarta daynuuna yaa galanta dowladda ka jarta nimankii nabaddiidka ahaygna lukul wareegi ilaa hadda tuulooyinka ka xariirsanaay daynuuna iyo goofgaduudba seedaha ayaan mayleeraashay ciidamada iibasho shal duwan ciidanka mahadsanyiin shacabka koonfur galbeed markastana mayba ka wacyigeliyaan ama ka dhiirigeliyaan intiioo dhiirigeliyaan xukuumatan wa shacban intiioo dhiirigeliyaan geesiyaasho ciidamadiio oo meel kastiyo hadda deerahayan insha allah dagaalkana dagaal dhamaado doono mae insha allah intii nimankaas lah ku cirib tirow mar kastabayoo kahoolan intiyo jididka anfadheedan may leerays ama dhibaateeyaan shacabka koonfur galbeed marka guud ahaan amnigin intiisan ku shaqaytan dowladinsan shaqaytan yasinka dhiirigeliyaan iidan maasintiin guud ahaan koonfur galbeed amnishe iidan faylahay wal dhibaato ena makudhiina deegaanadii shabeellada hoose iyo baa iyo bakool tan kaleed mayba wasiirka ha gudbiyey miisaaniyadda lamada kun labaatan iyo sadiida isugu kocodsidii gola wasiirada intii lii ansixiya maadaama miisaaniyadda koonfur galbeedna koransii katii intii madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta garan wasukooy in iyo outkana maylerayso miisaaniyadda koonfur galbeed iidan faylata
maxaa kusoo kordhay xukunka lagu radiyay duqa magaalada istanbul iyo kooxdiisa oo dhinaca kale fariin deg dega kasoo saartay xukunkaas lagu riday warbixin ku saabsan xasan salaad xasanlaki ayaa inoo haya shala wadanka turkiga ayaa arbacadii toddobaadkan waxay xukun ay ku riday duqa magaalada istanbul ee xarunta ganacsiga wadanka turkiga ku dhowaad saddex sano oo xabsi ah taasi oo ka mamnuucaysa inuu isu soo taago doorashada madaxweynaha ee bisha juun sanadka soo aadan ee kooxda ikram imamaglu ayaa deg deg wacad ugu maray in ay racfaan ka qaadan doonaan kiiskan oo ka dhashay hadal uu jeediyey kii kadib markii uu tartanka duqa magaalada istanbul kaga adkaaday xulafada iyo xisbiga madaxweyne rajab dayib erdogan dadka la xukumo wax ka yar afar sano ayaa inta badan xabsiga aan la dhigin dalka turkiga hase yeeshee xukunka la xiriira inuu aflagaadeeyey mas-uul haye xil dowladeed ayaa konton iyo laba sano jirkan oo ka mid ah xidigaha xisbiga cilbaaniga ee turkiga ka mamnuucaysa siyaasadda muddo xukunka imamaglu ayaa sii hayn doona xilka duqa magaalada ugu weyn turkiga ee istanbul inta lagu guda jiro racfaanka xukunka booliiska rabshadaha ka hortaga ayaa la dhigay bannaanka maxkamadda ee dhanka aasiya ee magaalada istanbul oo ay ku nool yihiin ilaa iyo in ka badan toddobiyo toban milyan oo qof inkastoo imamaglu uu sii watay shaqadiisa sidii caadiga ahayd haddana wuxuu meesha ka saaray markaasi dacwaddii maxkamadda isagoo ku sugan xaruntiisa dowladda hoose ee markaasi bosforas ee dhinaca yurub ee magaalada istanbul ayaa waxa uu u sheegay kumanaan qof oo taageerayaashiisa ah in xukunkani uu calaamad u yahay sharci darro qoto dheer oo caddaysay in aan cadaaladii ka jirin gudaha wadanka turkiga maanta ayuu yidhi waxa uu sheegay in codbixiyaashu ay markaasi ka jawaabi doonaan doorashada madaxtooyada iyo sidoo kale baarlamaanka ee la qorsheeyay bisha juun ee sanadka soo aadan magaalooyin ay ka mid tahay istanbul waxaa awoodda guddoomiyaha ama maamulka ka haya xisbiga mucaaradka iyadoo horey looga guulaystay xisbiga rajab dayib erdogan balse lama ogaa waxay arrinkani ay ka bedeli doonto dhaqdhaqaaqyada doorashada ee la filayo sanadka soo aadan in turkiga ay ka qabsoomaan laki raadi ay telefishinka dalsan muqdisho
maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellaha hoose ayaa ah shan boqol oo qoys u qeybiyey deeq gargaar ah oo ka timid hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ibraahim maxamed mayow ayaa faahfaahinaya
maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose ayaa in ka badan shan boqol oo qoys ay abaaruhu saameeyeen maanta u qaybiyey deeq gargaar ah oo ka timid hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka dadkan oo gaarayay in ka badan shan boqol oo qoys ayaa ka kal yimid deegaanada muuri fadda muuse buushka buula xaanshi buulacaddey lambar konton iyo deegaano kale waxaana goobta raashinkan lagu bixinayay goobjoog ka ahaa guddoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ku-xigeenadiisa arrimaha bulshada amniga iyo siyaasadda iyo wakiil ka socday hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxaana goobta raashinkan lagu bixinaya amnigeeda si guud u sugayay ciidanka deegaanka uu hogaaminayay taliya maadee cadow jamaamic ugu horreyn waxaa goobtan ka hadlay deeqda la soo gaarsiiyana ka mahadceliyey qaar ka mid ah dadka maanta guddoomay raashinkan macaawada waana soo gaartay alxamdulilah alshukr almulk waana soo gaartay waa deeq waana siisaa ilaahay deeq ana siiyo waxaa mahadcelinaha dowladda soomaaliya oo noo soo dhiibtay deeq raashin oo lagu dhiibay degmada nabarkanta guddoomiyaha ee maamulka oo si nabadgelyo ah lagu dhiibay oo wax barbarnaamijka jiran oo sida nadiif ah waana mahadsantaha dowladdii soo dhiibtan waa mahadsan tahay maamulkii si nidaam ku dhiiban asigana waa mahadsan yahay oo qalalaas iyo waxba ka dhicin oo sida nadiif ah lagu dhiibay kartoonkan oo fadhinaa walaalahay waana siiya waa mahadsan yihiin walaalahay waa mahadsan yihiin gudoomiye halka dhiibay kartoo waana siiya waa mahadsan yihiin xildhibaanyo waa mahadsan yihiin dhib ma qabno nadaamaa ku qaadan anigoo waxaysin anoo gargaarteen ilaahanay gargaar adankana khayr allanay siiyo intii hadana kale wax noo soo dhi- oo nis- oo ilaahay noo soo dhiibo haddana saa isii dara inaanu kaalmaysiin oonu dadaashinaan rabnaa xildhibaankana soo gaarsiiyey oo walaalkayguna soo gaarsiiyey gudoomiyaha gobolka gudoomiyaha degmada dowladda sharafta leh oo maanta raashinkana soo gaarsiisay iyadoo inkastoo do- aan maaragtay aan mahad aan u celinayn oo ayna nagu yar tahay oo magaalada magaalo weyn ay tahay intaasoo maaragtay way mahadsan yihiin way mahadsan yihiin gudoomiyaha noo keenay iyo dowladda iyo gudoomiyaha gudoomiyaha gobol way mahadsan yihiin ugu dambeyn gudoomiyaha maamulka deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose maxamed maxmuud ayaa u mahad celiyey hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka xildhibaanada deegaankan ku matala dowladda federaalka gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo cid walba oo ka soo shaqaysay in raashinkan lasoo gaarsiiyo dadkan isagoona sheegay in dadkan aysan ku filnayn raashinkan una baahan yihiin gargaar kale oo dheeraad ah waxaan halkan ugu mahadcelinaha ilaahi subxaanahu watacaala ka sokowna in cid allaale ciddii ka shaqaysay suurtagalnimada in raashinka deegaanka lasoo gaarsiiyo Ee, runtii xildhibaankeena iyo guud ahaan xildhibaanada asugu horeeya xildhibaan xuseen cali xaaji gudoomiyaha gobolka shabeellada hoose iyo gudoomiye abshirow ee, hay-adda maareynta musiibooyinka ee, heer federaal iyo heer dowlad goboleed dhammaan inta kasoo shaqeyse ee, gudoomiyaha hay-adda maxamuud aaday u wada mahadsan yihiin dhammaan agaasimaha hay-adda ee, cabdirashiid dhammaan halkan laguma soo koobi karo ee dadkii ka qayb qaatay ee u- u gurmashashada ee dadka tabaaleysan oo ku nool laga bilaabo muuri ilaa lambar lixdan oo deexda iyo dhanka mareeda ah Ee, si nabadgelyahayna ku qaateen Ee, waa ogsoonahay anaga boqolkiiba boqol dalkeena iyo dadkeena in ay u baahan yihiin gurmado kala duwan ay ugu horeyso ceelal biyood ay ugu horeyso ee, gargaar degdeg eh ay ugu horeyso waxbarasho iyo caafimaad marka maalin walba wixii soo gaar oo na soo gaaraan siinayna Ee, cid ee, u kala baxsanna ma jirto haddii dowlad ay tahay haddii dibad ay tahay cid walbo lambar konton meesha ugu yar hal qof wax soo gaarsi karto ee, bilaa shuruud anaga amnigii wax lagu bixi lahayaa haynaa ee, xooggii wax lagu bixi lahayo dadka lagu gaarsi lahayna waa haynaa intaas waxaa sii dheer ee, ummadda waxay u baahan tahay dhan walba in laga caawiyo bulshada bulsho oo colaado kala duwan soo mara waaye maanta bilowgii amniga iyo bilowgii nabadgelyada ay haystaan ee, roobka ee, alle subxaana watacaalana way sugayaan dad quusanaya maaha waxay ku qanacsan yihiin nolosha ay ku nool yihiin iyo duruufa ay ku nool yihiin dad mar walbaba ee, hadday dhanka tolka ee tahay haddii dibadda ay jiraan dadka quusanaya kan dibadda jira hadduu dhib gaaro kan ee, tolkiisa oo deegaankiisa joogo dhibkaas uu la qabaayo uu la xanuunsanaa marka waxaa la rabaa kan dibadda jirana in dhibaatada dadkiisa asu la xanuunsado wax asku taro Ee, dowlad kaligeeda waajib ma saarna dhammaanteena waajib uuna saaran yahay si guud haddii dal iyo dibadda aan joogno ee, dalka anagasna sugaa in yar adduunyada in yaraa la joogaa marka intaas yar ay isku gargaarno qul mataacu dunyaa qaliilin waaye marka cid baaqi ku ahaanays ma jirto inta yarna ee, awoodinayna aanu ugu adeegno bulshadeena
ibraahim maxamed mayow telefishinka iyo raadiyaha dalsan deegaanka lambar konton ee gobolka shabeellada hoose
guud ahaana warkii habeennimaad kala socotay raadiyaha dalsan magaalada muqdisho aqaartan dhegeystaha wanaginta
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tale